أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka caawa waa habeen isniin ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay afarta bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah galgaduud tobaneeyo saraakiil iyo askar cadowga ka tirsanaa oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen bariga wilaayada galgaduud iyo taliska ciidanka mujaahidiinta oo caawa soo saaray war saxaafadeed lagu faahfaahinayo weeraradaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan shabeellada hoose mid ka mida gaadiidka kufaarta afrikaanta oo lagu gubay howlgalo qaraxyo ah oo maanta mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo cadowga ka tirsan oo ku socdaalaysay duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah baay boqol ka mid ah ciidanka xisbada oo ka kala socday qaar ka mid ah wilayaadka islaamiga oo xaflad heerkeed u sarreeya loogu qabtay degmada buulafulay kadib muddo bilooyin ah oo ay baranayeen duruus diini iyo caskari isugu jirta mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyo wulaadda qaar ka mid a wilaayaadka oo ka qaybgalay xafladda qaybta koowaad ayaad caawa dhegaysa doontaan muqdisho shirkii dabarlifyada murtadiinta uga socda villa soomaaliya oo qarka u saaran in lagu kala tago muddo dhowr maalin oo ay fadhiyeen murtadiintaasi maxaa la isku mari la'yahay wararkii ugu dambeeyey ayaan faafareebka caawa idinkugu hayaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan kataa'ib akhbaariya oo muuqaal cusub ka soo saaray weerarkii dhabagalka ahaa ee lagu beegsada maleeshiyaad kirdada ee dhowaan ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose qodobadaas xubnihii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha faysal mahad cabdulqaadir rabbaani iyo suhayb cabdulaahi ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا
sanad gowrac iyo gumaad ah kadib waa sidee xaalka magaalada khaza maxaa lagu macnayn karaa waxaa khaza ka dhacaya xaqiiqatan waa dhacdooyinka waaweyn oo qarnigan dhacay haddaysan noqoninba akbar xadad
maxaa ka jira sheegashada yuhuudda ee ah in toddoba boqol un looga dilay dagaalka sanad jirsaday وكانت هناك دلالات قاطعة واضحة بينة بأن هناك أعداد كبيرة تصل بالآلاف مرتزقة هؤلاء لا يدرجوا ضمن قوائم الخسائر baaxad ahaan intee bay la eg yihiin kiisaska xanuunnada nafsiga ah ee askarta sahayanadu ka qaadeen dagaalka khaza markii ahlu sunnuhu gabeen kaalinkoodii siday shiicadu uga faa'iidaysatay firaaqa saaxada shiicadu waxay isku arkeen inay buuxin karaan kaalintii ay dayaceen dowladihii dawaaqiida carabta ah oo runtii qudlaamay oo garabkooda ka baxay dadkii muslimiinta reer falastiin ee dagaalamaya
maxay muslimiintu ka baran karaan sumuudka iyo sugnaanta sannadka soo socotay ee ree khaza انا رافع راسي فوق انه كل العالم الظالم اتآمر علينا ومش اتآمر بس بالكلمة لا بيبعتوا صواريخ وبيبعتوا طيارات وبيبعتوا حامل تناقل طائرات وبيبعتوا جند وبيبعتوا كذا هالقد غزة قوية انا افتخر اني من غزة
sidee khaza bannaanka u soo dhigtay xaqiiqda dhabta ah ee waxa loogu yeedho xeerarka xuquuqul insaanka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee ay degsadeen gaalada wax alla wixii adduunka la sheegi jiray xuquuqul insaan iyo alcadaalad duwaliya waxaasoo dhan maanta khiyaalaad iyo been bay noqdeen iyo asaatiir khaza ayaana kashfisay
intaa iyo in ka badanba waxaad ku maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aynu ugu magac darnay gumaadka gujirsaday ee ghaza oo aynu ku falanqayn doonno xasuuqa sannad jirsaday ee ka socda jiidda ghaza kaas oo aad dhegaysan doontaan galabta isniinta saacaddu markay tahay tobanka iyo barka bi'idniillaah فأنت من بالتقى والدين يهدينا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareeb kurarkeenu ku eegi doono waxa uu noqonayaa taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray weeraro lagu beegsaday cadowga allah laguna dilay saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsanaa oo ka dhacay deegaanada dhaca bariga wilaayada islaamiga ee galguduud haddaba war-saxaafadeedkan waxaa inoo soo koobaya walaalkeen faysal mahad haye faysal war-saxaafadeedkan ayaa ciwaan looga dhigay murtadiin lagu laayay dagaallo ka dhacay ceeldheer saddexda rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix xijri waafaqsan lixda oktoobar laba kun iyo afar iyo labaatan maanta oo axad ah ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya waxay weerar qorshaysan la beegsadeen calooshood u shaqaystayaal saliibiyiin ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya waxay weerar qorshaysan la beegsadeen calooshood u shaqaystayaal saliibiyiin ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq shahaadala dirirnimo ah ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka geerile ee hoostaga degmada ceeldheer allaah ayaa jebiyey cadowgii iskaashanayay ee isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta waxaana inta aan xaqiijinnay dagaalka lagu dilay saddex iyo labaatan murtad oo ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaasoo bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaa sidoo kale dagaalkan lagu dhaawacay toddobiyo labaatan askari mujaahidiinta ayaa intii dagaalka uu socday allah fadligii soo qanimaystay hubkii iyo rasaastii cadowgu ka cararay weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallo jihaadi ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka wadeen deegaanada dhaca bariga wilaayada galgaduud wuxuuna imaanayaa iyadoo laba maalin ka hor dagaallo ka dhacay deegaanka waniile ee duleedka ceeldheer lagu dilay ugu yaraan saddex iyo toban murtad laguna dhaawacay lix iyo labaatan kale allah ayay mahadoo idil u sugnaatay oo guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarana dhaxalsiiyey cadowga shareecada waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo ahleeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allaah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo allah uu gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa inta diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markana shabeellada hoose mid ka mid a gaadiidka cadowga ayaa lagu gubay weerar qarxyo ah oo mujaahidiintu la bartilmaameysadeen askar kufaarta ka tirsan uu ku socdaalayay duleedka degmada afgooye haddaba qodobkaas iyo shirkii muqdisho ka socday cadowga oo qarka u saaran in lagu kala tago waxaad ku maqlaysaan xubinteena adalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mireegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani haye cabdulqaadir mahadsanid walaalka bashiir muxyidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta haddii aynu eegnana waxaynu ku soo qaadanaynaa warbaahinada islaamiga ah iyo waxyaabihii ay ka qoreen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhaca dunida inteeda kale insha allahu tacaala caawaba waxaynu ku bilaabaynaa bogga faafreebka wararka ee aaladda internetkaynu ku leenahay oo daabacay warar kala duwan hase yeeshee warka aynu ka soo xulanay ayaa waxa uu yahay howlgallo kala duwan oo ka dhacay wilaayaadka iyo khasaa'ir kala duwan oo cadowga la soo gaarsiiyey ciidamada mujaahidiintu ayaa waxa ay maanta shan qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka namber konton iyo degmada afgooye mid ka mid a qaraxyada waxa uu haleelay oo uu gubay gaari ka mid ah gaadiidka kolonyadaas sidoo kale bakhtiyo iyo dhaawacyo ayaa kufaarta afrikaanta lagu soo gaarsiiyey weerarkaas inkastoo barta aan lagu soo gudbinin tira koob rasmi ah hase yeeshee waxaanu rajaynaynaa in dib laga soo sheegi doono diyaarado helikobter ah ayaa goobta qaraxyadu ay ka dhaceen soo caga dhigtay oo halkaas ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta ah kolonyadan maanta qaraxyada lala beegsaday ayaa toddobaadkii hore waxay ka soo baxeen degmada buulamareer iyagoona ku sii jeeda dhanka magaalada muqdisho ee bashiir waxaa xusid mudan ciidankan markay soo galayeenna dhibaato ayay ku soo galeen halkaas marka ay sii baxayaanna sidoo kale waxaa lagu sii sagootinaya dhibaato kale mar kasta waxaa la odhan karaa marka ciidamadan afrikaanka ah ee markaa lasoo geliya jaxiimadan ka holceysa soomaaliya waa miday mar walba sugayaan khasaa'ir kala duwan waa tahay bashiirow isla hadalhaynteenna waxaynu ku soo qaadanaynaa wakaaladda shahaada oo iyana qortay warar kala duwan hase yeeshee qodobka aanu ka soo xulanay waxa weeyaan madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku eedeeyey dowladda salibidda ee etoobiya in ay si kas ah biyaha webiga ugu soo furto soomaaliya si ay fatahaado uga geysato isagoo waraysi siinayay wargeyska the economist ee soddonkii sebtembar ayuu sheegay xasan garguurte in si kas ah ee etoobiya biyaha biyoxireenada ku jira ay ugu soo fasaxday dalka ayna geysteen khasaaro lixaad leh bashiiro xubintii hadalhaynta waa iga intaa aad baad u mahadsantahay walaalka cabdulqaadir rabaani inta aadan ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada mar kale aad baad u mahadsan tahay bashiirow hadalhayntii maanta ka taagneyd baraha bulshada waxa weeyaan shirkii dabadhilfyada murtadiinta uga socday villa soomaaliya oo weli qarka u saaran in lagu kala tago wararkii ugu dambeeyey ayaannu eegaynaa sida ay qortay soomaali memo warbixin arrintaas ay kaga hadlaysa ee waxay ku bilowday waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu soo gabagaboobo shirkii magaalada muqdisho uga socday qowsaarada gumaysiga uu ku ilaashado ummaddeena muslimka ah ee soomaaliyeed kuwaas oo khilaaf ba'an uu u dhexeeyo shirkan oo soo bilowday dabayaaqadii isbuucii hore ayaa la isku marila'yahay ila wareedi ayaa waxa ay sheegayaan in axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland uu diiday dhammaan ajendayaashii uu shirka la yimid xasan garguurte waxaana ka mid ahaa in muddo kororsi wadajir ah la samaysto kadibna sannadda ka dhammaadkeeda la qabto doorashooyin qof iyo cod ah waxaa fashil ku soo dhammaaday isku dayo lagu doonayay in axmed madoobe lagu qanciyo ila wareedi ayaa waxa ay sheegayaan in xasan garguurte uu ka carooday eedeymo oga yimid hogaamiyaha maamulka jubbaland kuwaas oo ahaa in uu siyaasadda hannaan qabyaaladeed uu ku wado warbixintu waa ay dheer tahay waxaana lagu soo gebagabeeyey haddii shirkani uu fashilmo ayaa la saadaalinayaa in xasan garguurte uu ku hungoobi doono damaciisii uu ku doonayey muddo kororsiga kuwaas oo diidmo adag ay ka muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah xubintii hadalhaynta warbaahintana bashiirow waa iga intaa aad buu umahadsanyahin walaalkeen cabdulqaadir rabbaani ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegeystayaal markana waxaa idinku soo maqan munaasabad ka dhacda degmada buulafulay oo loo qabtay boqol ka mid a ciidanka xisbada oo laga kala keenay qaar ka mid wilaayaadka islaamiga balse markan kataayib ikhbaariya ayaa muuqaal cusub ka soo saartay weerar dhabagal ah oo lagu bartilmaamay sida maleeshiyaadka murtadiinta oo dhowaan ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
halkan waa saldhigga ciidamada maraykanka ee magaalada kismaayo iyo mid ka mida goobaha laga soo abaabulo duulaannada shareecala dirirka ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga waa halka laga soo maleego shirqollada ka dhanka ah muslimiinta laguna carbiyo murtadiinta u caynsan maraykanka tan iyo markii la aasaasay waxaa loogu yeero maamulka riddada ee jubbaland waxay madaxda iyo ciidanka maamulkani ahaayeen gudinta ay gaaladu had iyo jeer u adeegsato gumaynta shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo aaladda lagu milmariyo ajandaha saliibiyiintu ka leeyihiin dalka oo ay kow ka tahay sidii loo ciribtiri lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka bishii muxaram ee sanadkan waxay gaalada huwanta ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu duulaan shareecala dirar ah ku soo qaadeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo doonaya inay damiyaan nuurka shareecada sidoo kalena carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga balse si ka duwan beentii iyo booloxooftadii ay ka wilfinayeen warbaahinada iyo baraha bulshada waxay murtadiintu la kulmeen jab iyo halaag kadib markii geesiyada tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay dhegta dhiigga u dareen bakhtigoodana uga tallaabsadeen fagaarayaasha dagaalka ee miido harboole yoontoy buulogaduud baarsanguuni iyo goobo kale
واقدح نارا واعصف في الهيجاء اعصارا وارد الباغي والاشرارا واسفك من دمهم انهارا دمدم ثارا sidaas si la mid ah dagaaladii barakaysanaa ee mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaga hortageen duulaanka shareecala dirirka ah ee cadowga waxaa ka mid ahaa weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamo murtadiin ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo
زيدينا حنينا وبالامجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد دبنا اشتياقا الى عزف الرصاص فاطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالامجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد دبنا اشتياقا الى عزف الرصاص فاطربينا اذا صاح النفير الى قتال weerarkan oo ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji waxaa lagu laayay tiro ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta allah fadligiina waxaa looga qabsaday hub iyo gaadiid dagaal إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمي العرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة الغادرين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمي العرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة الغادرين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi haye suheyb aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abwaiman n muddo hal sano ah ayaa caawa u go'eysaa dagaalka ka socda jiidda khaza ee u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda n dabcan bashiirow saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka yuhuudda duqaymo xoogan ayay qadaaca ka fuliyeen n goobaha ay duqeeyeenna waxaa ka mid ah deegaano dhaca bartamaha sida mandiqada annusayraad iyo magaalooyinka khan yunis iyo rafax waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhaadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso afartan iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol konton iyo lix kale n tirada guud ee shuhaadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun siddeed boqol iyo toddobaatan halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo toddoba kun boqol lixdan iyo lix kale n kooxaha muqaawamada filistiin dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay waxay sheegteen mas-uuliyadda howlgal keligii duul ah oo uu fuliyey mid ka mid ah dhallinyarada filistiiniyiinta kaasoo ka dhacay magaalada biiru sabca n halyiga filistiiniga ah waxaa u suurtagashay inuu qoriga ka qaato mid ka mid ah askarta sahaynada kadibna uu halkaasi ka geysto toogasho wararkuna waxa ay sheegayaan in ilaa hal askari weerarkaasi lagu dilay n sidoo kale weeraro lagu beegsaday askarta sahaynada ayaa waxay siyaabo kala duwan uga dhaceen mandiqada jabaaliya iyadoo dhanka kale cadowgu halkaas uu ka wado barakicin ka dhan ah shacabka reer filistiin xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan uga bixinaa waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee baay dhowaan degmada boolofulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa lagu qabtay xaflad heerkeedu sarraysay oo loo dhigay boqol ka mid a ciidanka xisbada oo ka kala socday qaar ka mida wilaayaadka islaamiga kuwaasoo muddo bilooyina baranayay duruus isugu jirtay diini iyo caskari waxaa munaasabadda ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin iyo mas-uuliyiinta qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ah haddaba raggan boqolka ah ee loo qabtay xafladda waxay ka kala socdeen shan wilaayo oo ka mid wilaayaadka islaamiga waxayna kala yihiin kow shabeellada hoose labo jubbada hoose saddex jubbada dhexe afar wilaayada islaamiga ee hiiraan shan wilaayada islaamiga ee gedo marti sharaf kala duwan ayaa lagu casuumay xafladda waxayna isugu jireen mas-uuliyiin iyo wilaada wilaayaadka islaamiga ee shabeellada hoose jubbada hoose iyo jubbada dhexe ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu munaasabadda ka jeediyey sheekh xasan afgooye oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ikhwatu lkiraam jazaakum allahu khayran dadka dowladda la soo xirayo waa dad faraxsan laakiin waxaa ka sii farxad badan ragga odayaasha camalka oo maanta u jooga xafladda soo khitimideeda waa la arki jiray waadna wada maqli jirteen dowro sharci lasoo xiro waa la arki jiray mucaskar lasoo gebagabeeyana waa la arki jiray laakiin xisbada waxaa lagama maarmaan u noqday labadii in la ysugu daro allahu akbar waxaa laydinka rabaa marka inaan muuqaalkeenna dhaqankeenna dadka ku soo jiidanno oo ay dadka noo xiisaan oo aan nala ka cararin oo nala soo cararo dhaqan wanaagga rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaan uga dayanaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaan uga dayanaynaa walow kunta faldan qaliida alqalbi hee lanfaduu min xawlika waa rasuulka faacfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr bal u fiirso allah subxaanahu wa tacaala ayaa hagaya waxyaabo badan inaan ka indha daboolan karnaa la rabaa ma fahmaysaa inaan dadka cafin karno rasuulka faacfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri waxaana laka rabaa sidaas dadka inaan ugu dhimrino oo waxyaaba annagoo u jeedno aan ka indha daboolan karno dadkanu inaan wada dambaajino maan rabnaa maya inaan wada gacmogoyno maan rabnaa maya dadka ayagaan ka wada nimi ikhfaadu janaxana ka rabaa dad dadka u jilcan soo dhoweeyo xaggooda loo soo dhowaado loo soo waramo dadka aad ayay noo jecel yihiin xaqiiqatan maanta waa sii soconnaa annaga ammaanada dadkay sugayso waa adinka maanta jid fiicanaad haysataan idaaro fiicanaad haysataan maanta cilmi kasta waa aada leedihiin qofka arbiciin nawowi marka loo aqriyo dhaqankiisa waa isbedeli jiray waxaa laydinka rabaa dhaqankiina inuu wax bedelo guryihiina inay bedelmaan gabdhihiina inay bedelmaan waalidkiina inay bedelmaan dariskiina inay waxgaaraana laydinka rabaa idinka amni ma ahidiin soo maaha rag xisbo oo muuqo laydin arko laydinku daydaa la rabaa waxaad rabtaan inaad sheegataanaa laydinka rabaa diinta inaad sheegtaan laydinka arkaa laydinka rabaa inaad muuqataanaa laydinka rabaa islaamka dadka maanta laga arkayo waa adinka dad dadnimo leh diinta ka muuqato wilaayaad ku joogta assalaamu calaykum ikhwatulkram waseytihiin maasha allah wiilashiina kusoo dhawaada wilaayadka islaamka kusoo dhawaada ninkii masquul rabo waa haynaa ninkii madax xanuunayo ee cabdisuud waa siinaynaa maxaa idin qabanaa haye ma fahmaysaa baabuurka halala hadlo annagana alxamdulilah qalbigeenna mudma'inulbaalow noo yahay haddaan maanta meeshan soo gaarnay haddaan ilaahay urun sheegnane ilaahay karaame iyo sharaf uuna siinaya camalkan waa soconaya camalkan inta wanaagsan ee wanaajinaysa yuu ilaahay u barakaynaya dadka maanta camalka uu sugayo waa adinka ilaahay dad camalkooda shahaada ugu khatimo allah noogu dhigo sidaan isula soconnay idinka sidaan isula socda shanta wilaado a ka timaadeen dad walaalo ah oo ilaahay dartiisa isu xidhiiray noqo jazaakum allahu khayran warka aada uu dheeryahay waa faraxsannahay annaga waayo ma aana arkay xafladdan oo kale ilaahay ammaanada laydin dhiibi gududeeda ha idin dhammaystiro dad isu dheganugul allah naga dhigo camalkan cadow muuqda iyo cadow qarsoon uu leeyahay ilaahu intaana dhibayta naga qabo ilaahu jawaasiista naga qabo ilaahu jawaasiista naga qabo ilaahu jawaasiista naga qabo ilaahayo kuwa nagu dhex jira oo sida qarsoon noo dhibayo ilaahu ninkaad khayr ku ogtahay hanuuni ninkaadan khayr ku ogeynna ilaahay waxaan ka baryaynaa camalka ikhlaas inuu nooga dhigo ilaahay camalka ikhlaas ha nooga dhigo kelmaddaan sheegayna dad ka run sheega allah ha naga dhigo dadkaan la hadlayna warkeenna allah ha geliyo inta noo muuqata wanaag aan samaynay ilahay ikhlaas ha nooga dhigo inta noo dhiman allah ha noo dhammaystiro dad isjecel allah ha naga dhigo ilaahay dad isjecel ha naga dhigo ilaahay ummaddeena barwaaqa ha siiyo ilaahay gaalada ha naga qabto ilaahay gaaladan ha jabiyo ilaahay dhexdooda ha isku diro inta xumaanayna soo wadan ayaga allah ku celiyo dadka muslimiinta ilaahay ha barwaaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh xasan yacquub cali oo sidoo kale ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalsalaatu waalsalaamu cala almabcuuthi raxmatan lilcaalamiin bashiiran wanadiiran wadaaciyan ila allahi biidnihi wasiraajan muniira amaa bacd ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale mahad ballaaran mowlaa iskale ina waafajiyey islaamnimada towxiidkana siiyey bacda alislaami wa bacda aliimaanna ilaahay inoo doortay zamanka ama qarniga aynu maanta noolnahay in aan boorka ka jafno faraa'id oo ilaahay farad yeelay oo mahjuuro ah oo laga tegay ummaddu ay ka tageen laba sano oo aynu soo dhaafnay muslimiintu waxay galeen xamlo oo sharis ah oo gaalo iyo murtadiin ay soo wada qaadeen khaasatan gobollada dhexe ama walaayaadka webiga ka dambeeya waxaa la qiyaasay ciidan labaatan kun ka badan oo diyaaradihii iyo maaragtay wixii gaaladu ay ku kaalmeeyeen ay la socdaan kaanat xamlatu taa'ira xamlatu taa'iraad bay ahayd ayaa hamar ka soo ruqaansatay ilaahay wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala inuuna tuso faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inuu ilaahayna tusaa ilaahay doonay murtadiin iyo shayaadiin badan oo xamar fadhiday oo ina sugi lahayd aa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo saaray xamara caloosheeda la soo saaray ayagoo kibirka iyo qooqa iyo isluweynida iyo quruurka meeshii u dambaysay maraya oo xasan gurguurta uu leeyahay ana rabbukum alaclaa sidii fircoon oo kale waa fircownka qarnigan weeye asagoo le yaa hor istaagi kara asagoo leh waxaa weeyaan shan bilood ayaan shabaab kusoo afjaraya shareecada ilaahay ayuu shan bilood u qabtay ilaahay diinkiisa ayuu shan bilood u qabtay inuu soo afjarayo laakiin ilaahay wuxuu doonay asaga iyo shayaadiintiisa ilaahay afar bilood inuu kusoo afjaro ayuu ilaahay doonay ilaahay wuxuu doonay xagga kale mujaahidiintu inuu imtixaamo imtixaan kadibna ilaahay uu tuso nasrigiisa iyo taayiidkiisana ilaahay uu tuso ayuu ilaahay doonay wayna ahaatee alxamdulilah xamladaas waxay ku jabtay caskariyan bay u jabtay waxay u jabtay iqtisaadiyan bay u jabtay waxay u jabtay siyaasiyan bay u jabtay waxay u jabtay macnawiyan ayaa guurguurta iyo xulafadiisu ay u jabeen meel u badbaadaa la waayey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku jebiyey fi'adaas kaafirada ah ee kibirkiiya qooqa isbeday fi'a qaliilo ah oo aad u tiro yar gurmadkii gobollada koofureed ka bixi lahaan aan haba gaari karin iyo qabaa'ilkii muslimiinta ah ee meesha joogay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jebiyey xamlada intaa la eg ilaahay baa mahadsan humma waxaa mahadsan usuudda iyo libaaxiyada muslimiinta ee walaayaadka gobollada dhexe ku noolaa shafka u dhigay jilibka u laabay kufriga ka soo duulay muqdisho ee isbiirsanayay oo isgarabsanayay afaariqa iyo maaragtay iyo iyo iyo soomaaliba lahaa iyo gaal caddaanba lahaa raggaasaa mahad leh waxaa weeye jeishan wa qaadatan waxaa weeye wa nuqabaa iyo qabaa'ilkooda oo dhan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran nimanka ayaga ilaahay baa jebiyey xamlada waxay u sameeyeen face faceka koowaad faceka labaad feska saddexaad shan feesaan wadayna ma dhihin marka hore gadaalka ma soo xadidin dowladdan kenya waxaa la yidhi soomaaliya amaa ka bixi ama goormaad ka bixisaan baa la yidhi waa noo qarsantaay dheheen macnaha maalintii dabada laga galan waxay rabaan xilliga aan ku talgalin waa dhammaatay inay yidhahday rabaan intay sii joog joogaan ay dhahaan xilliga waa dhimay gadaal kama xadidin yani feesiska ay xamlada u sameeyeen feeskii koowaad ee ciidanka ilaahay wuxuu ku jebiyey bannaankii galcad buu ilaahay ku jebiyey xasan tuure iyo ciidankiisa feeskii labaad ee ugu abaabulnaa ilaahay wuxuu ku jebiyey coos weyneu ilahay ku jebiyey coos weyne coos weyne maanta gaal iyo muslim wixii dunida jooga coos weyne waa yaqaanaan coos weyne weli ma tagteen coos weyne anaa tegey oo waalika ahaan jiray rag badan oo reer galguud ahana meesha waa fadhiyaan meel laga kala guuriy oo cidlo ah hadda xarakada isku keenkeento ceel ka qoday oo dad badanba aan deganeyn oo yacni waxaa weye sagaashimeeyadii laga kala cararay iska baaba'day bay ahayd magac iyo muuqba aan lahayn maanta ilaahay wuxuu ku rafciyey haswadii mubaarakada ahayd buu ilahay ku rafciyey gaala gaala hata waxay leedahay coos weyn raadi kasta aad shirto coos weyn ay ku wada hayaan ilaahay baa magaca ugu yeelay xamladaas awelkeeda meeshuu ilahay ku jebiyey carabtu waxay tidhaahdaa idrib hunaa tuklim hunaak halkaan jag ka si xagga ha ka dhaawacantee markii coos weyna dhag la siiyey ceel buur baa furantay fog meelo badanna ilaahay subxaana wa tacala wuu ku furay xamlada qaybteedii saddexaad ilaahay subxaana wa tacaala ama feeskii ay sheegeenoo festri ay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku cadaabay meeshii la dhihi jiray caad buu ilaahay ku cadaabay sidii ilaahay qowmu caad u cadaabay oo kale buu ilaahay u cadaabay wixii intaa ka dambeeyey feesiskii way joojiyeen no face khalaas waxaa dhahan wax face la yidhahdo ma jira saacaddan laga bilaabo halkaan unoo jooga khaniimada way badneed xamladaas ilaahay subxaana wa tacaala halkaas ayuu ku jebiyey meelo badanna macaarig badan way ka dhaceen sina dhaqaa laisku helay ilaahay baa gaaladu ku jebiyey ceel la helay baa laisku helay ilaahay baa gaaladu ku jebiyey haa'i baa laisku helay ilaahay baa gaaladu ku jebiyey subxaana wa tacaala masegawaay baa laisku helay ilaahay baa jebiyey ceel waxaa laisku helay meesha ceel dheer ilaahay baa ku jebiyey hilowlagaab iyo waxaa weeyaan maxaa la yidhaahdaa degmooyinkaas oo dhanna ilaahay ku jebiyey subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala meel kastoo ay joogeen oo ay taagnaayeen buu ilahay ku jebiyey subxaana wa tacaala markaasay carareen adduunku waxaa igu darnaa been ay sheegeen maamulka gobolka banaadir kuwa lagu sheego calwajiisna la joogo maalintii coos weyne ay dhacday ciidankooda kabna ay dhudhunka ugu jirto kabna lugta ku watoo cararhayaan iyo banaanbaxa qabteen markaase waxay yidhaahdeen al-shabaab oo soo habow ah oo soo cararay ayaa jididka soo buuxiyey waxaan ugu talagalnay meelo lagu dhaqan celiyo soo hagaajiya soo toosiya wax jidid ku jir waa ayaga waxa qaxay oo qulqulayna ayaga weeye dadkaana been loo sheegaya dadkan ayaa been loo sheegaya annagaas soo jabna isma leh asan gurgurtaa markuu soo jabay ee ka yimid dhuusamareeb ayuu bakool tegey bakool markaasuu wuxuu yidhi xamladii iyo dagaalkii aan galguudka wadnay waa soo afjarnay shabaabna waa la soo afjaray waxaan rabnaa baai bakoolna in laga afjaro xamlada qaybtiina hartay aad qaadatiin lama dhihin madaxweyne cariga hadda waa ognahay idaacaddan dhegaysanay waa lasoo fashilmaysa waxa u jira annaga hadda waxaa weeyaan shaadka naga jariiq rabtaa lama dhihin waxaa un la yidhi waa weyn tahay waa run waa loo sacbiyey waa loo mashxraday waxaa la yidhi waa annagana hadda aan wadayna waxaan soo xasuustay laba ninoo aad u been badnayd oo subax qaxwada ku kulantay meel qaxwo lagu cabo mid baa wuxuu yidhi heblow bere faratundiina faratundina kuwa shubka guryaha laga dhisay wey oo shan kintaal oo xabar aan ka soo gatay oo aan rabay guriga inaan ku dhisto doolli ha u yimaadee cad yar baa ka haray bur intaa la eg eber waa cunay kii kale ma dhihin waxaad sheegaysa been waay ma dhihina war maxaad ka sheegi dooli dhagax garmaqaata ahoo anugu aan shubay toban kaarako oo bahaweentii guriga inaan ku wareejiye aan rabay qaaruuraxa ka yaalluun cid qaaruuraxa waxaan ahayn jiirana saas u galay dooli baana saa u galay markaasay sacbada isku dhufteen dooli sanadkan ama carruurta naga cunaa yacni xasan gurgurta ee waxaa la socdaa saasay zukruf alqawli quruuran saa la yeela waa la soo jabay dadka dhihi maayaan dadkoodii been bay u sheegayaan xamladaas ilaahay baa jebiyey ilaahay baa nasri ka keenay annagoo ducafaa oo tabar daran oo masaakiina baa ilaahay isku raaricinay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu ka keenay guushii aad maqasheen oo muslimka oo dhan ku diirsaday muslimka oo dhan ku diirsaday gaalo oo dhanna murugo gelisay saraakiil badanna lagu laayay waa xamladii ugu badnayd ee mujaahidiintu ay ka helaan waxaa weeye saanad ciidan baabuurtii laga qabtay waa derbaalan yihiin hubka aad moddo ku aad haysataanoo wada bacha cusub ayaa laga helay casaa kheera ka dhacday casaa kheer ilaahay baa wanaag ka keenay xoolo badan ilaahay ka keenay oo xamar yaallay baa ilaahay noo soo safriyey gaalada waxay yidhahdeen xamladoon ku jabnay waxaa u daliilahay dhaheen hal baabur oo al-shabaab leeyahay oo lasoo qabtay ee warbaahinta dawladda soo bandhigtay riddadaa ma jirtay dhaheen hal sarkaal oo lasoo qabtay oo noolna ma jiray dhaheen halka cagsigeedii gawaaridii iyo baabuurtii aan dhiibnay iyo saraakiishiinna lasoo sawiray ayagoo bannaanada wada yaalla alxaqu maa shahida bihi alacdaa sooma mudna ilahay inaan oga mahad celino ya lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid mawlow adaa mahad leh kuman malaayiineh mahad adaa iska leh mahad oo ida leh adaa magaceenna kor u qaaday meel sara geeyey adaa midigteenna qabtayoo magacaa noo yeelay sharafka aan leenahay ilahay baa noo yeelay sooma ka ilaahay baa mahadsan oo magacaa noo yeelay sharafkaa noo yeelay qiimahaa noo yeelay annagoo iska ducafa ah tadaruc baana laka rabaa walaalow tadaruc jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu mid ka mid a saraakiisha xisbada ayaa sidoo kale kelimad ka jeediyey munaasabadan lagu qabtay degmada boolofulay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ikhwa allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa awalan wa aakhiran raggaan hortiina fadhiyo waa marka qayb ka mid ah maktab alxisba lixarakta shabaab almujaahidiin raggan waxay ka takharujayaan oo maanta ay u joogaan gebagabada dowrad mucaad ibnu jabal waa dowradan magaceedu uu boorka noogu yaallo dowradan mucaad ibnu jabal waxaa lagu kala qabtay wilaayaad kala duwan waxaa laga lahaa ahdaaf waxaa lagu baranayey funuun kala duwan waxay soo martay maraaxil waxaa wada mushaarakaynayey jawaanib kala duwan dowradan haddaan ku hormaro ahdaafta laga lahaa sida boorka ka muuqato waxaa kow ka ahayd in mustawaha sharciga ah iyo midka oqoomeed ee rijaalulxisba iyo ragga ka shaqaynaayo acmaalulxisba in kor loo qaado haqaafadooda la dhiso musawahooda oqoomeedna kor loo qaado ahdaafta la rabay in laga taxqiijiyo dowladan waxaa ka mid ahayd icdaad annukhba liislaaxi alumma in la diyaariyo dad xul ah oo u istaago qiyaadat alumma wa islaaxiha dad u soo baxo inay ummadda hagaajiyaan oo ay hogaamiyaan oo ay ka badbaadiyaan mahaawida iyo mahaaligta uu cadowgu la damacsan yahay ahdaafta ee laga taxqiijinayay dowladan waxaa ka mid ahayd in la soo saaro muxtasib caarif bilmasaalix walmafaasid muxtasib fahmi karo shaqada uu ka shaqaynaayo ee u khuduucaydo qaacidadii ay diintoo dhan ku dhisnayd ee hadda aan maqlaynay addiinu mabniyun cala almasaalixi fii jalbiha wadar'i lilqabaa'ixi nin muxtasiba oo fahmi karo waxa uu ka shaqaynayo maxaa ka dhalanaayo min xayثu almaslaxa walmafsada nin samay karo almuwaasana bayna almasaalix walmafaasid cinda alamri bilmacruuf wannahy can almunkar in la soo saaro ilaa gayri dalika min alahdaaf alra'isiya ayaa jirtay oo laga taxqiijinayey jazakum allahu khayr intaa haddaan kaga gudbo ahdaafta laga taxqiijinayey ee dowrada dowrada waxay ka koobnayd laba qaybood dowra sharciya iyo dowra caskariya dowro sharci ah oo culuumta sharciga tarkiiska lagu saarayey sidoo kalena culuum maadiya ay ku baxeeday marxaladda labaad waxay ahayd dowra caskariya oo dhanka kale haddana lagu dhisaayey jaanibka caskariga ee ragga ka shaqaynaya meydaanka iyo bulshada dhexdooda wa hada tadbiiqun liqowli illaahi subxaanahu wa tacaala وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هذا الإعداد يشمل الإعداد العسكري والإعداد الإيماني والروحي والإعداد الشرعي إعداد كاس أيا لتطبيقنا أي أو أها إن دنك الروحي لقد صه ragga shaqaynaayo zuhdiyaad ayaa ka mid ah duruusta muxaadaraad ayaa ku jiray in jaanibka ruuxiga iyo iimaaniga laga dhiso sidoo kalena in kor loo qaado mustawahooda sharciga kadalika alicdaad alcaskari in haddana ay helaan dowladu labadaa ayay ka koobnayd haddaan intaa kaga gudbo dowladu waxa ay ka koobnayd dowladan muddada ay qaadatay dowladan maanta aan idin hor fadhinno waxay soo martay muddo shan bilood ah waxay soo bilaabatay kowdii dilqicda kun afar boqol afartan iyo shantii hijriyada maanta aan idin hor fadhinana gebagabadeedii ayaan u joognaa waxay soo qaadatay muddo shan bilood ah dowladan funuun kala duwan ayaa lagu bartay alfunuun asharciya waxaa lagu bartay alqur'aanu wa culuumuh oo mawaadda hadda as'ilada wax laga weydiinaya ay ka mid ahaydba qur-aanka kariimka oo taxfiidka ajza min kitaab illaahi la qaadanayey kadalika tafsiir ajza min kitaab illaahi ayaa iyadana la qaadanayey sidoo kaleeto culuumu lqur'aan oo iyadana waxaa jirtay axkaamu tajwiid iyo ah in carabka la saxo oo qofku allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka tacabudi waayo tilaawadiise in xuruuftiisa iyo nudqigiisa intaba tarkiiska la saaro funuunta lagu qaatay waxaa ka mid ahayd alxadiidu wa culuumuh oo laga taabtay jaanibkii mutuunta ee xadiidka iyo dhanka kale culuum ulxadiid ayadana wax laga qaatay sidoo kaleeto waxaa la qaatay alfiqhu wa culuumuh oo ayadana qawaaciddii fiqiga iyo axkaamtii oo mujaradada ahayd intaba la qaatay funuunta la diraaseeyey waxaa ka mid ahayd alluga alcarabiya wa qawaaciduha oo ayadana tarkiis la saarayey si qofku hadduu luga alcarabiya fahmo iyo qawaaciddeeda waxa u fududaanaydo inuu fahmo kitaabkii allah subxaanahu wa tacaala horena uu isu sii wado oo asagu isdhiso sidaas darteed tarkiis ayaa la saarayey in qawaacid alluga alcarabiya wax laga fahmo oo miftaax laga bixiyo funuunta la bixinayey funuun maadi ayaa ku jirta kadalik intaa haddaan kaga gudbo funuunta dowlada ku baxayday dowladan ama dowraad mucaad ibnu jabal waxaa mushaarakaynayey ilaa shan wilaayo raggaan idin hor fadhiyo waxay ka kala socdaan khams wilaayaat min alwilaayaat alislaamiya wilaayo walba waxaa ka socoto labaatan qof wilaayaadka ay ka kala socdaan waa wilaayatu hiiraan alislaamiya wilaayatu gado alislaamiya wilaayat jubba asufla alislaamiya wa wilaayatu jubba alwusda alislaamiya wa wilaayatu shabel asufla alislaamiya shantaa wilaayo ayay ka kala socdaan lidalik dowladu maraaxisha ay marayday waxay kala ahayd qayb ay raggu ku qaateen wilaayaadkii iyo amaakintii ay ka socdeen iyo qayb uu maktabka dhexe uu gacanta ku haayey oo markaas la isu wada keenay dowraadkan oo mucaad ibnu jabal waxaa fuliyey oo tanfiidkeeda lahaa oo gacanta cumqigaa kula jiray wulaat alwilaayaat alislaamiya ee aan hadda xusnay ayagaa u taagnaa tanfiidkeedana lahaa gacantana ku haayey una dhafray wakti badanna geliyey والمكتب الحسبي لحركة الشباب المجاهدين وحولها تنسيق فكرة يا إشرافك يا كاميرا دالينتا أه هدي أين نجري لهين تعاون من الولايات الإسلامية يا ولاد يا مكتبك ميراها وحلقة يا باين أن الهيل لهين الله سبحانه وتعالى أيان وقم هذينينا إنه نومير دليي بعد ذلك نوحان أمها دعلينينا ولاة الولايات الإسلامية أه هوشاس لحظة أحرتي waxaan leenahay lilaahi darukum wcala allahi ajrukum allah subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadkiinna ha idinkugu daro waa hagaag dhegaystayaal marti sharaf kala duwan iyo mas-uuliyiin oo kelimaad kale ka jeediyey munaasabadaasi habeen dambe ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafareebka wararka insha allah acwana barnaamijka intaas haynoo joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا
sanad gowrac iyo gumaad ah kadib waa sidee xaalka magaalada khaza maxaa lagu macnayn karaa waxaa khaza ka dhacaya xaqiiqatan waa dhacdooyinka waaweyn oo qarnigan dhacay haddaysan noqoninba akbar xadad
maxaa ka jira sheegashada yuhuudda ee ah in toddoba boqol un looga dilay dagaalka sanad jirsaday وكانت هناك دلالات قاطعة واضحة بينة بأن هناك أعداد كبيرة تصل بالآلاف مرتزقة هؤلاء لا يدرجوا ضمن قوائم الخسائر baaxad ahaan intee bay la eg yihiin kiisaska xanuunnada nafsiga ah ee askarta sahayanadu ka qaadeen dagaalka ghaza markii ahlu sunnuhu gabeen kaalinkoodii siday shiicadu uga faa'iidaysatay firaaqa saaxada shiicadu waxay isku arkeen inay buuxin karaan kaalintii ay dayaceen dowladihii dawaaqiida carabta ah oo runtii khudlaamay oo garabkooda ka baxay dadkii muslimiinta ah reer falastiin ee dagaalamayay
maxay muslimiintu ka baran karaan sumuudka iyo sugnaanta sannadka soo socotay ee reer ghaza انا رافع راسي فوق انه كل العالم الظالم اتآمر علينا ومش اتآمر بس بالكلمة لا ببعتوا صواريخ وببعتوا طيارات وببعتوا حامل تناقل طائرات وببعتوا جند وببعتوا كذا هالقد غزة قوية انا افتخر اني من غزة
siday ghaza bannaanka u soo dhigtay xaqiiqda dhabta ah ee waxa loogu yeero xeerarka xuquuqul insaanka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee ay degsadeen gaalada wax alla wixii adduunka la sheegi jiray xuquuqul insaan iyo alcadaala duwaliya waxaasoo dhan maanta khiyaalaad iyo been bay noqdeen iyo asaatiir ghaza ayaana kashfisay
intaa iyo in ka badanba waxaad ku maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aynu ugu magac darnay gumaadka gu'jirsaday ee ghaza oo aynu ku falanqayn doonno xasuuqa sannad jirsaday ee ka socda jiidda ghaza kaas oo aad dhegaysan doontaan galabta isniinta saacaddu markay tahay tobanka iyo barka bi'idniillaah أنت من بالتقى والدين يهدينا